الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo guda jiray caqiidat raasiyeyn waxaa inoogu dembeeyey wanasmacu wanuطiicu liman wallahu allahu amrana walaa nanzacu yada min طaaca marka sawaabku walaa nanzicu yada min طaaca weeye kole nuskhadaha qaar wuxuu qoraya walaa nanzacu bifatxi zaay laakiin ficilku waa nazaca yanzicu ka daraba yadribu mukhtaaru sixaaxana saasaa ugu taalla sidaa awgeed nuskhadaha walaa nanzicu qoraaya ee zayda hoos dhigaya ayaa sax ah waaya qaalaa waxay idhaahdeen labada imaam wa ana aljihaada iyo in jihaadku maadin uu soconayo mundu bacatha allahu nabiyahu laga bilaabo markuu ilaahay soo saaray nebigiisa sala allahu calayhi wasalama ilaa qiyaami saaca ee ilaa qurbi qiyaami saaca ilaa dhicitaanka saacaddu uu soo dhowaanayo maca ulil amri amarka kuwa u saaxiibka ah ee macnii madaxda ah la jirkooduu soconaya min a'immati lmuslimiina madaxda muslimiinta ahaaday hadday doonaan kuwa markaa jawr falayaba ha noqdaan laa yubtiluhu burin maayo shay-un shayna burin maayo waalxaju xajkuna kadalika sidaasoo kale weeye jihaadka waynu soo maray hadalkanna marka waa min baabi ta'kiid jihaadkuna wuxuu maray faralnimadiisu marxalado kala duwan buu maray yacnii jihaadku waa anwaaci jihaadulkufaar baynu u jeednaa jihaadulkufaar markii hore mamnuuc buu ahaa waa marxaladii koowaad waa cahdigii makiga ahaa ee kufu aydiyakum iyo adilada la midka ahi waxa weeyaan ay soo degtay ee lagu dhaqmayay marxaladii labaadna waxaa loo oggolaaday dadka muslimiinta ahi inay iska daafacaan ciddii soo weerarta udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir marxaladii u dambeysayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu faray gaalada dhammaantood inay la dagaalamaan marxaladaha kala duwani sida muxaqiqiinta ahlulcilmigu ay mareen midna mid la nasakhay oo aan lagu camal falahayn ma aha hase ahaatee kolba xaaladda muslimiintu ay joogaan baa la eegayaa oo marka aanay awood lahayn ee taagdarra ay ku sugan tahay waxay ku camal farayaan nusuustii marxaladdaa hore ku soo degtay marka waxa weeye ay awoodayaan ciddii soo daafacda inay iska celiyaan uun ase aanay weerar qaadin iyo jihaadu dalabka taasay ku dhaqmayaan markay awood leeyihiine gaalada ay waxa weeye weerari karayaanna way weerarayaan jihaadkuna asal ahaan waa fardulkifaaya weeye laakiin xaaladaha qaar uu fardulcayn noqdaana way jirtaa dulliga aa maanta aragteena haysta dadka muslimiinta ah waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah jihaadkii inay ka tegeen mana aha jihaadkoo keliya inay ka tegeene waa cibaadooyin fara badan in la dayacay muxaramaad fara badanna lagu dhacay oo shirkigu ugu wen yahay marka arrimahaasi yimaadaanna in dulliimanaya rasuulka inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam ida tabaayactum bilciinati wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarc wa taraktum aljihaada salata allahu calaykum dullan laa yanzicuhu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum aw kama qaala calayhi asalaatu wasalaam waxyaabaha kala duwan markaa la timaadaan ee muxaramaadkii ku dhacdaan ciinadaa laga mithaaliyey ee waajibaadkii waxa weeye ka tagtaan jihaadkaa laga mithaaliyey ilan jihaadku waajibaadka diintuu ka mid yahay ee waxa weeye adduunyada door bidaan ee iyada isku ilowdaan ee qof waliba adduunyada halkii uu kaga jira uu iskaga mashquulo markaa ilaahay dulli ayuu idin huwinayaa dulligaana idinka qaadi maayo ilaa diintiinni a u noqotaan ilaa jihaadka u noqotaan lama odhan bale wuxuu rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiinni a u noqotaan diintuna halkan waa mufrad mudaafo oo cumuum ayaa ku sugan yacumu jamiica addiin markaa ilaa diintii u noqotaanoo dee jihaadkii waxaa ka horeeya towxiidkii haddii laga tegay a u noqotaan oo salaaddii haddii laga tegay u noqotaan oo sakadii haddii laga tegay u noqotaan oo soomkii haddii laga tegay u noqotaan oo jihaadkii haddii laga tegay u noqotaan oo waajibaadkii kale ee diinta u noqotaan oo muxaramaadkii ka tagtaan ha ribada noocyadeeda ama dee caam ahaanba ribadoo lala yimaado haddii dulli lagu mutaysanayo shirki lala yimaadana maxaad u malaynaysa waa ka daran yahay shaki kuma jiro markaa ilaa diintii a u noqotaan waaya xalku markaa waxa weeye alrujuucu ila addiin dadka muslimiinta ahina waxa weeye waa inay diyaar garoobaan sida ilaahay yihi waacidduu lahum ma staطactum min quwa oo xaaladdu sidanuun ha ahaato marnaba lagu talin maayo waayo rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inagu tashjiiciyey oo uu inoo sheegay alrujuuc ila diin ilaahayna wuxuu ihi waacidduu lahum ma staطactum min quwa in la isticdaad iyo diyaargarow lala yimaado ayaa ilaahayna faray diyaargarowgaasina wuu kala horeeyaa oo diyaargarowga macnawiga ah ayaa ka horeeya ka xisiga ah yacnii qofkii waa inuu waxa weeye caqiidadiisii iska hagaajiyuu saxo towxiidkiisii hagaajiyuu saxo cibaadadii la yimaado waajibaadkii guto cadowga daakhiliga waa inuu ka adkaado naftiisa iyo shaydaanka iyo cadowga daakhiliga ah ee gudaha waa inuu ka adkaado markaasuu cadowga khaarijiga ah waxa weeye u babac dhigi karaa ayuu ka adkaan karaa sidaa awgeed ee diyaargarowgan layna farayo hamoodunuun in markaa qori la qaato ama la tababarta ha u qaadan ka ka horeeya ka muhiimsani waa in iimaan ahaan iyo diin ahaan iyo cibaado ahaan iyo ictiqaad ahaan loo diyaargaroobo dadkuna iyagoo aan caqiidadoodu hagaagsanayn hadday is idhaahdaan dagaal gala dee way ku jabayaan sidaa awgeed baa salafka qaar ay yidhaahdeen qadariyada hala hala duulina oo hala dagaal gelina waayo looma gargaarayo nasriga ilaahay heli maayaan adigu calaa kulli xaal marar kale laga yaabaa insha allah inaynu ka hadalno jihaadkuna ogaado oo dee waa cibaado cibaadooyinka ka mid ah cibaado walibana shuruud bay leedahay markaa jihaadka haddii shuruuddiisii la helo waa shuruud fara badan oo macruufa oo qudre iyo awoode ay ka mid tahay waxa weeye dee jihaad saxa ayuu noqonayaa haddii shuruuddiisii aan la helinna waxa weeye jihaad saxa noqon maayo shuruuddiisa alqudra ka mid ah qaacidadu waxay tahay laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca daruura yacnii shayga ama camalka haddii aanad karahayn ood awoodu lahayn waajib kuguma aha salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin baa rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam qur-aankana waata ku soo aroortay adilada istiaacada fataquu llaha ma staactum markaa jihaadka labadiisa nooc jihaadu alabka iyo jihaadu dafciga labaduba istidaaco iyo awood bay u baahan yihin xataa jihaadu dafcigaa awood u baahan iyo qudro ilaahayna subxaana wa tacaala addoonkiisa kuma waajibin waxaanu awoodu lahayn sidaa awgeed baa markay yidhaahdeen labada imaam mundu bacaa allahu nabiyahu sala allahu calayh wasalama laga bilaabo markii ilaahay nebigiisa soo saaray markii koowaadba looma jeeda waxaa loo jeedaa zamanu lbictha waqtigii rasuulka la soo saaray laga bilaabo waayo waqtigii dee cibaadaadka ilaahay waajibinaya ee sharcigu soo degayay waqtigaasi ayuu ahaa waayo jihaadu lkufaar markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lasoo dirayba waxa weeyaan lama waajibin ama lama faral yeelin sidii aynu hadda sheegaynay ha yeeshee dee nooc jihaad oo faral ahaa baa jiray waa aljihaadu bilqur'aani waalxuja qur-aanka iyo xujada waxa weeyaan in lagu dagaalamo oo lagu jihaadaa markii xataa maka la joogay baa waxa weeye faral buu ahaa miyaanu ilaahay odhan wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran qur-aanka kula jihaad jihaad weyn ya waa cahdigii makiga ahaa ee jihaadulkufaar aan la faral yeelin weyn ayaa ilaahay leeyahy qur-aanka kula jihaad jihaad weyn waay sidaa awgeed baa dacwadda in la faafiyaa waa jihaad cilmiga in la faafiyaa waa jihaad qofku naftiisa inuu cibaadada iyo khayrka ku toosiyaa waa jihaad xumaanta iska ilaaliyo waa jihaad weeyaan markaa haddii mararka qaar jihaadulkufaar aan awood loo haynin oo dadka muslimiintii si guud aanay awood ugu haynin ama meelaha qaar wadamada qaar aanay awood u haynin dee noocyo kale oo jihaad oo markaa waxa weeye waajibaa jiraya marka jinsiga jihaadku kollayba mar kaste waxa weeye dee waa waajib oo qaybo markaa qofkii laga doonayo waajib ayaa sidaa u jiraya weeye ilaa qiyaami saaca markay yidhaahdeenna waxaa loo jeedaa e ilaa qurbi qiyaami saaca waayo saacaddu markay soo dhowaato dadka muslimiinta ah inay madhanayaan oo ay su hadhayaan markaa dad kufaara oo aanan shahaadanayni oo kuwaa saacaddu ay u dhacayso ayay nusuusta ku haynaa marka ilaa qiyaami saaca ilaa qurbi qiyaami saaca jihaadkii wuu soconayaa weeye maca ulilmri min a'immati lmuslimiin marka waxaa la odhanayaa jihaadki wuu soconayaayoo marka aanay muslimiintu awood haynna bilxuja ayuu ku soconayaa markay awoodda hayaanna xujadii iyo warankii labadaba uu ku soconaya soo ma aragtid marka mar walba jinsiga jihaadka waxbaa waxa weeyaan markaa soconaaya maca ulilmri min a'immati lmuslimiin madaxda la jirkooda ayuu soconayaa madaxda muslimiintu jihaadka marka ay qaadaan waa lala dagaalgelayaa hadday doonaan kuwa aan wanaagsanaynba iyagu ahaantooda ha noqdaan laa yubطiluhu shay waxba burin maayaan waayo waa cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala faral yeelay waxii dambe oo dee lagu burinayaana ma soo degayo markaa sidii ilaahay cibaadaadka u waajibiyey tii uu waajibiyey ayay waajib u ahaanaysa tii uu ilaahay sunno ka dhigana siduu u sunneeyey oo u jideeyey bay markaa sunno u ahaanaysa xajkuna waa saasoo kale sida sharaxa taxaawiyahaba ku sugan labadan cibaado had iyo jeer safar bay ku tacalluqaan safarkuna cid waxa weeye dadka kaxayso oo haddii allaba kuu roon yahay howlahooda maamusho oo haddii cadow damaacyo ka difaacdo oo kama maaranto waxay ahlulcilmigu kutubta ictiqaadkana had iyo jeer hadalladan oo kale way ku jiraan ictiqaadka ahlu sunnaha waxay ahlulcilmigu ku radiyayaan laba qolo ama laba kooxood oo lumay bay ku radiyayaan kooxda koowaad waa nimankan la yidhaahda rawaafida oo iyagu waxay leeyihiin jihaadba ma jiro ilaa uu soo baxayo mahdiga ay sugayaan ee khayaaliga ah ee waxba kama jiraanka ah oo waxay leeyihiin ilaa ninkaasi uu soo baxaayo maxamed ibnumoxamed ibnu xasan alcaskari ilaa uu soo baxaayo jihaadba ma jirayo markuu soo baxa dee la raacayaayo kolkaasa waxa weye lala dagaalamayo cidda uu la dagaalamayaana maaha gaalada aynu naqaane dadka muslimiinta ah ya ama ahlu sunnaha la ysku yidhaahdo ayuu dabada u qabanayaa bay leeyihin marka way buriyeen jihaadkii ilaa ninkaasi soo baxay nimanka rawaafida la ydhaha itna cashariyana waa la ydhaahdaa laba iyo toban imaam oo macsuumay aaminsan yihiin laba-iyo tobankaas markaa niman kala beermay bay ahayn way soo socdeen way soo socdeen duriyaddan cali bnu abi aalib bay ka mid ahaa ee way soo socdeen wayse soo dhaldhaleen wayse soo dhaldhaleen kii koob iyo tobnaad baa la soo gaadhay oo ahaa alxasan alcaskari dabadeetana caruurba muu dhalin ya caruurba muu dhalin ilaan dadku waxa weeyeen madhalaysna way leeyihiin markaasay been abuurad la yimaadeenoo waxay idhaahdeen wuu dhalay nin maxamed la yidhaahda ayuu dhalay laakiin ninkaasi sirdaab kuu galay yaa saamara meesha la ydhaha ku yaalla waa god hoose dhulka hoostiisa halkaasuu galay bay idhahdeen ilaa laba boqol iyo lixdankii hijriga taariikhdu markay ahayd buu halkaa galay bay idhahdeen welina wuu nooliyey bay idhahdeen aakhiru zamaankaanu soo baxaya ya markaasaa waxa weeye ay halkaa ay sheegayaan baqal joojiyaan ama faras ama wax la mid a waktiyada qaar iyo munaasabadaha qaar bay halkaa joojinaysoy ciddhigayaan odhanaysaa yaa mawlaanaa ukhruj yaa mawlaanaa ukhruj tahays markaasay hubka halkaa muujinayaan oo hubka ay diyaarsanayaan iyadoo cid la dagaalamaysa ama aana jirin ninkaa ay sheegayaanna waa wax khayaal maba jira ahlulcilmigu yidhahdeen wax jiraba maahaba waayo ninkanay leeyihiin ina xasan buu ahaa dee dadba muu dhalinba soo maad garan marka horta qoladaa way radeeyayaan qolada labaad ay radeeyayaan waa khawaarijta oo iyagu waxay leeyihiin a'immada a'immatul jawrka ah ee dulmiga sameeya lanala xaji maayo lanala jihaadna lala geli maayo bale iyagaa lagu jihaadayaa bay leeyihin mar hadday dulmi iyo gardarro sameeyeen iyagaa laga bilaabayaa lagu jihaadayaa waa in kursiga la dhaafiyo ayay leeyihin marka labadaa qolaba way radeeyayaan ahlucilmigu markay sidan leeyihiin waayahay jihaadkana waxaan yar baraarujinayaa kolley marar kale laga yaaba insha allah inaynu ka hadallo eh waxaan yar baraarujinaynaa jihaadku waa cibaado weyn ammaanta la ammaanay kitaabka iyo sunnada siday ugu soo noqnoqotiyo fadaaishiisu waynu garanaynaa bur bay ka tahy qof muslimina ma diidi karo jihaad ma jira ma odhan karo ma garata hase yeeshee sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhi caalimkii weynaa jihaadka sunniga ah ee sunnada waafaqsan iyo ka bidcigaa in la kala saarunba muhiima ya dagaal kastaana jihaad ma aha qof kasta oo dagaal galay oo ku dhaawacmay ama ku dhintay ama dirqa kaga badbaadayna mujaahid ma aha ya kii imanka qori ridaba mujaahid baa la yidhaha soo maha waa mujaahidkii weynaa waayo talowyuu la jihaaday waxaa laga yaabaa inuu gumaaday waxa weeye dad muslimiin ahoo shahaadanayo oo tukanaya oo sidiisoo kale ama kaba wanaagsan saa la leeyahy waa mujaahid marka jihaadka bidciga ah iyo ka sunniga waa in la kala saaro jihaadka bidciga maxaa ka mid a jihaadulkhawaarij khawaarijta nimanka la ydhaha dagaaladii qaadi jireen ee dadka muslimiinta weligood ay la geli jireen dee jihaad bay ku sheegayiin ilaa maantana dagaalada ay muslimiinta kula jiraan jihaad bay ku sheegaan soo maha dee waxaase jihaad ma aha ma garata waa dagaal qalad ah oo waxa weeyaan markaa bidci ah qaalaha waxay idhaahdeen labada imaam wa dafcu sadaqaati min asawaa'imi wa dafcu sadaqaati iyo zakooyinka in loo dhiibo zakooyinkaasoo min asawaa'imi xoolaha foofo ahaaday sakadooda ilaa ulil amri dadka madaxda ah ee amarka u saaxiibka ah in loo dhiibo oo min a'immati lmuslimiina madaxda muslimiinta ahaaday waayahay waxyaabihii markaa madaxda ama salaaxiyaadkoodii buu sii wadaa sheekhuyo waxaa ka mid a salaaxiyaadka madaxda in sakada loo dhiibo sidaasaanay wakhtigii rasuulka ahayd calayhi asalaatu wassalaam oo cid buu u diri jiray rasuulku calayhi asalaatu wasalaam soo ururisa sakada dadka ka soo ururisa ilaahay baana faray khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum adilo kalena way jirtaa marka ninka madaxweyneahi hadduu dadka ku idhaahdo soo ururiyo sakadii oo keena waa loo dhiibaya haddii uu yahay nin cadli ah oo qiimo badan oo toosan waynu garannay oo dee isagaaba cadaaladiisa waxa weeye darteed halkii loogu talagalay dhigaya hadduu imaam jaa'ira yahay ka warranoo daalima uu dadkiina idhaa keena sakada ahlulcilmigu caamatu ahlilcilmi waxay ku tegeen in loo dhiibaayo ama halkii loogu talagalay ha dhiga ama dee meel kaleba ha dhigo keen mar hadduu idhaahdo waxa weeyaan markaa waa loo dhiibayaa qofkana way ka gudaysaa caamatu ahlicilmi waxay leeyihin way ka gudaysaa xataa hadduu meel kala mariyo qofkii waxa weeye way ka gudaysaa bixiyey sakadaas hase yeeshee qofka haddii aanay dee mafsada kaga imanahayn ama waxa weeye dhibi aanay ka imanahayn waxa wanaagsan imaamkiina waxoogay dee wax qaldan yihiin waxa fiican inuu isagu sidiisa u bixiyo halkii loogu talagalay uu dhigo haddii laakiin la idhaa keen oo hadduu keeni waayana markaa tallaabo laga qaadayo waa inuu u dhiibo weeye waana ka gudaysa ee culimmadu waxay isweydiiyaan iyomaa qofka sidiisaba u fadli badan inuu imaamka u dhiibo iyo inuu sidiisa u bixiyo marka ahlulcilmiga qaarkood ayaa waxay idhaahdeen xoolaha kolley laba qowl baa masalada ku jira ahlucilmiga qaar le waxaa fiican inuu imaamka u dhiiba iyo qaar le inuu isagu sidiisa u bixiyaa wanaagsan laakiin culimmada qaarkood baa waxay qabaan amwaasha daahirka ah ee muuqda xoolaha daahirka ah sida nimcooleyda geel iyo adhiga iyo lo-da iyo sida waxa weeyaan markaa waxyaabahan dhulka ka soo baxaya ya waxaan dhulka ka soo go-a ee sakada laga qaado qofku inuu sidiisa u bixiyo maahe waa imaamka u dhiiba bay idhahdeen iyagoo daliishaday khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanuu lahum iyo adilada la midka markay kolkaa sawaa-imta sheegeen halkan waxaad moodaa inay qowlkaa ku socdaan wallahu aclam labadan imaamo ay leeyihiin sawaa-imta yani nicmooleyda foofta iyo xoolaha kale daahirka ahina waa la xukune waxa weeye imaamkii waa in loo dhiibo oo qofku aanu iskii u bixin hase yeeshee xoolaha iska qarsooneen kuwaa daahirka ahayn dee qofku sidiisa uu isaga bixin karaabaa meesha ka muuqato si guud marka loo eegana qofku xooluhu ama kuwa muuqda ha noqdaan ama kuwa baatinka ah ee qarsoon ha noqdaane dhammaan sakada waxa weye imaamka wuu wada dhiibi karaa asawaa'imna waa jamcu saa'ima oo waa xoolaha foofa hiya bahiimat lancaam alatii tarca akara sana waa xoolaha sanadka waxa weeyaan markaa badidiisa ama sanadka oo dhanba foofa weeye oo xoolihii la calfinayay iyadu sanadka o dhan ama sanadka badidiisa iyaga zaka ku waajibi mayso markaa nicmooleyda ama xoolaha marka zakadu ku waajibaysa shuruud bay leedahay shuruuddii waxaa ka mid ah an takuuna saa'ima mid foofta inay tahay sanadka o dhan ama badidiisii adilaana shardigaasi u daliila oo rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam fii saa'imati اlghanami ida kanat arbaciina fafiiha shaatu akhrajahu abu daawuuda wahuwa صaxiix nasaa-i sanad xasana wuxuu ku wariyey fii kuli ibilin saa'imatin fii kuli arbaciina bnatu labuunin marka calaa kulli xaal shardigaasi wuu jiraa shuruudii kalena dee waa macruuf xawalaanu lxawl iyo waxa weeyaan markaa nisaab inay gaadho iyo shuruudii kalena waa macruuf weeye marka almuhim a'immadu walow dee kuwo markaa jawr falayaba ha noqdaan hadday dadka yidhaahdaan sakadii keeno waa in loo dhiibo haddii kaleo aanay sakadii u weydiinna waa inuu qofku sakada iska bixiyo sidiisa uu ilaaliyo sakada weeye waayo sakadu waxay ka mid tahay arkaanta islaamka ayay ka mid tahay sababta masaladan loogu sheegay kolley maxalkeedu waa kutubta fiqiga kutubta ictiqaadka qaarkoodna waxa weeye lianna ahlulbidaca qaarkood sida khawaarijta iyo waxa ay sheegteen inaan ninka madaxweyne aan loo dhiibi karin sakada waayo waxay leeyihiin halkii loogu talagalay baanu dhigahayn wa dafcu sadaqaati sadaqooyinka in loo dhiibo weeye min asawaa'imi xoolaha foofaya marka ahaaday ilaa ulil amri ee dadka madaxda ah oo min a'immati lmuslimiina amarka kuwa u saaxiibka oo min a'immati lmuslimiina madaxda muslimiinta ka mid aha qaala waxay idhaahdeen labada imaam wanatabicu waanu raacaynaa sunnata sunnada iyo waljamaacata jamaacada ayaanu raacaynaa wanajtanibu waxaanu ka fogaanaynaa ashuduuda shaadnimada iyo walfurqata kala tagga iyo walkhilaafa khilaafka ayaanu markaa ka fogaanaynaa waayahay halkan masale aada u muhiima ayay labada imaam taabteen masaladaas waxay ku saabsan tahay itibaaca iyo ijtimaaca iyo tarku alikhtilaafi walfurqa washuduud sunnada iyo jamaacada in la raaco sunnada waxaa looga jeedaa waa dariiqii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam iyo wixii uu la yimi ayaa looga jeedaa ama sunna qowliya ha noqoto ama sunna ficliya ha noqoto ama sunno waxa weeye taqriiriya ha noqoto ama sunno tarkiya ha noqoto waa wixii rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu la yimi ayaa loo jeeda waljamaacana waxaa looga jeedaa yani xaqa ayaa looga jeedaa jamaacat lxaq markaa haddii aynu si kooban u nidhaahno in sunnada iyo jamaacada la raacaa wuxuu ku xasilayaa masaa'ilka kutubta ictiqaadka ahlu sunnaha ku yaalla ee ahlu sunnuhu qadiiman wa xadiidan ay isku waafaqsan yihiin ee adilada leh masaa'ilkaa in la ictiqaadiyo oo waddadoodaasi la raaco oo masaa'ilkaa la ysugu yimaado oo lagu kulmo ayaa sunnadii in la raacay iyo jamaacadii in lagu dhegay labaduba ay ku soo xasilayaan imanka tusaale ahaan kitaabkan masaa'il baa ku yaalla soo maha ilaa markaynu bilownay ilaa dhammaadkiisa masaa'il baa ku yaalla masaa'ilkaa in lagu dhego oo la ictiqaadiyo oo la qabsadaa waa itimaacun lisunna soo ma aragti in lagu kulmo oo laysugu yimaadaana waa ijtimaacun calayha waa sunnadii oo waxa weeyaan markaa la ysugu yimi sidaa awgeed baa ahlu sunnaha maxaa la idhaahdaa ahlu sunnati waljamaaca ahlu sunna maxaa loo leeyahay leanna sunnadaasay aaminsan yihiin oo ay ku camal falaan waljamaacana maxaa loo yidhi liannahum ijtamacuu cala sunna waayo sunnaday ku kulmeen waxa walaalaynaya waa sunnadaasun midabna maaha afna maaha wadanna maaha wax kalena ma y isu keenaya waa sunnadaasi weeye waayahay qofkuna sunnada rasuulka calayhi asalaatu wasalaam iyo jamaacadii inuu hayo waxaa lagu garanayaa oo caddaynaya dariiqii saxaabada inuu ku sugan yahay oo qofka waddadii saxaabada haya kaasaa sunnadii iyo jamaacadiiba ku taagan amaa qofka dariiqii saxaabada ka baydhay isagu sunnadii iyo jamaacadiiba uu khilaafsan yahay sidaa awgeed baa rasuulkeenu yihi calayhi asalaatu wasalaam fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafa kaiira facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin tamasakuu biha wacaduu calayha binnawaajid xadiidkii macruufka ahaa xadiidu lcirbaad bni saariya qofka dabaday noolaadaa khilaaf badan buu arki doonaa waa calamun min aclaami nubuwa sidaasay u dhacday maxaa haddaba khilaafkaa lagaga baxaya sidee laysaga ilaalinayaa waxaa laasimtaan sunnadayda baa rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam dariiqayga ku dhega waddadayda qabsada waddadii khulafaa uraashidiinkana qabsada oo waddadoodu waddo kala may ahayna ta rasuulkuunbay ahayde laakiin waddadii rasuulka qofku inuu haysto waxaa muujinayaa waddadii saxaabada inuu haysto waayo iyagaa rasuulka ka soo guuriyey ka bartay tadbiiqeeda waxa weeyaan uu markaa baray ku camal falay iyagaa ugu aqoon badnaa iyagaa ugu raacis badnaa sidaa awgeed qofka idhaa sunnadii rasuulkaan haysta alla haddana dariiqii saxaabada khilaafsani sunnadii rasuulkana kaasi ma haysta weeye ilaahay baa yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira qofka rasuulka khilaafay intii hanuunkuu caddaaday dabadeed waddada mu'miniinta mid aan ahaynna mara raaca waddada mu'miniinta mid aan ahayn waaya laba arrin baa markaa ciqaabkaa laga ratibay nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira ciqaabka adag ee ilaahay aayadda akhirkeeda ku sheega waxaa laga ratibay mushaaqatu rasuuli sala allahu calayh wasalam iyo itibaacu gayri sabiili lmu'miniin rasuulka in la khilaafo iyo waddadii mu'miniinta mid aan ahayn in la maro markaa rasuulkana in la raacaa loo baahanya waddadii mu'miniintana la raaco waxaa haddaba isweydiin le wakhtigii aayaddu soo degaysa mu'miniintii joogayay ahaayeen ya saxaabatu rasuulilaahi bay ahaayeen sala allahu caleyh wasalam sidaa awgeed waddadoodii in lagu dhagoo la maraa waa mid waxa weeye mutacayina aayaddana waxay u soo gelayaan dukhuul awaliyay u soo gelayaan waayo mu'miniintii wakhtigaa joogay iyaga ayay ahaayeen waxaa kaloo aynu kusii yar caddaynaynaa calaa wajhi likhtisaar jamaacadu aad bay ugu soo noqnoqotay axaadiidta rasuulka calayhi asalaatu wasalaam aad bay ugu soo noqnoqotay laba macnaanay leedahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen macnaha koowaadee ay leedahay waa xaqa iyo cidda ku sugan jamaaco waa laydhaah man kaana cala alxaq xaqa cidda ku sugan jamaaco waa la ydhaahdaa waayahay macnahaasi way ugu soo aroortay macnaha labaad ee ugu soo aroortay waxa weeye macnaha suldaaniga ahoo waa dadka muslimiinta ah ee madaxweyne hogaaminaya leh ee isku duuban ee cid ka wada amar qaata weeye taasina waa jamaaca weeye axaadiidtana inta badan macnaha dambey ugu soo aroortay weliba waaye labadabana waa in lagu dhego oo jamaacada oo bimacna alxaqa waa in la laasimo oo lagu dhego jamaacada oo bimacnaa sulda macnaha suldaaniga ah oo ah madaxda muslimiinta in la adeeco oo aan lagu bixinna iyadana waa in la ilaaliyo o lagu dhego oo inagii shalay waxa weeyaan markaa soo maraynay alkhuruuj cala alayima inaanu bannaanayn waay labada arrinba waa la yska doonaya qofka waa laga doonaya macnaha ku saabsan imanka casriga ah ee la ydhaha jamaacatu kada jamaacada heblaayo jamaacada kale heblaayo jamaacada kale heblaayo ama la ydhaha aljamaacaat alislaamiya ya oo loo jeedo koox waxa weeye amiir leh oo ku-xigeen leh oo golo shuuro leh oo acdaa iyo xubno leh oo barasaaba leh waxa weeye waddamada u kala jooga oo markaynu soo koobno dowlad yar ah oo taweyn ka hoose iska hoos dhisan ya jamaaco in macnaha waxa weye loo isticmaalaa adilada kumay soo aroorin ma fahanta adilada kumay soo aroorin markaa waxyaabaha noocaasina waa laa maxalla laha min alciraab saxna ma aha in kooxo nooca aynu sheegayna la samaysto oo dadka muslimiintaa lagu kala qaybiyaa sax ma aha waayo kooxahan iyo xarakaadkani marka koowaad waa bidco salafkii may aqoonin qarnigii afar iyo tobnaad bay soo baxday waa bidco marka labaadna waa imaara fi lxadar yacni waa madaxnimo waxa weye iyadoon safar lagu jirin ee la samaysanayo dadkii qaar ka mida ay samaysanayaan madaxnimada filxadar la ogol yahayna waa taa dadka ka dhaxaysa uun taa dadka ka dhaxaysae meesha keliya laga amrayo uun weeye waa ta kale waa mufariq dadkii bay kala saaraysaa kala eryeysaa oy kala qaybinaysaa koox waliba iyadaa isu aragtay inay waxa weeye islaamkii saxda ahayd matalayso iyadaa doonaysa dadka kale inay ku soo biiraan oo nagu soo biirada haysa ma fahanta markaa xarakaadkani waxa weeye wax wakhtiga la yskaga lumiyo ma aha xanaan u aragnaa waxa weye inay qalad yihiin wanatabicu sunnata waljamaaca sunnada iyo jamaacadaanu raacayna wanajtanibu waxaanu ka fogaanaynaa ashuduuda walfurqata walkhilaaf ashuduud waxaa looga jeedaa alkhuruuju can اljamaacati biqowli mubtadacin lam yakun calayhi jamaacat اlmuslimiin waa in laga baxo jamaacada hadal la bidcaystay oo dadka muslimiinta ahi waxa weeye aanay ku sugnayn waa in jamaacada lagaga baxo alimaam ibnu qudaamana rawdatu naadirka wuxuu ku sheegay shuduudku inuu yahay fainfiraadu lmari bira'yin lam yakun calayhi man taqadamana yucaddu shuduuda qofku inuu la gaar noqdo ra'yi lam yakun calayhi man taqadamana mu'miniintii ama culimadii inaga horeysay aanay ku sugnayni yucaddu shuduudan shaadnimo ayaa lagu tirinaya shaadnimo ayaa lagu tirinaya markaa shaadnimada dadkii muslimiinta aha in laga weecdo oo laga baydho waxa weeyaan markaa shaadnimay noqonaysa furqaduna waa kala tagga weeyi khilaafkuna waa macruufo waa khilaafka waxaasoo dhan baanu ka fogaanaynaa markaa imaka maalan khilaafku wuxuu u qeybsamaa khilaafu tanawuc iyo khilaafu tadaad khilaafu tanawucu isagu dhib ma leh suwarna wuu leeyahay suwarkiisa waxaa ka mid ah cibaadooyinka wejiyada kala duwan u sugan ee u soo arooray cibaadaadkana ikhtilaafu tanawucaasi wuu ku badan yahay waxaa ka mid ah aqwaasha cibaaraadkoodu ay kala duwan yihiin laakiin macnaahaan isu imanaysa waxaa ka mid ah aqwaasha wada xaqa ah ee shay laga yidhaahdo ee mid waliba daliilkiisa uu wato ikhtilaafka la diidan yahe kaa ma ahee waa ikhtilaafu tadaadka yani laba qowl oo iska soo horjeedo mid leeyahay waxani waa sax waxa ka kalena leeyahy waa qalad mid leeyahay waa xaaraan midna leeyahy waa xalaal tusaale ahaan mid leeyahay waa cibaada midna leeyahay waa bidco ya khilaafu tadaadka weeyi ikhtilaafu tadaadkaasi ictiqaadka hadduu galo ama caqiidada waxa weeye uu ku jiro dee wixii ahlu sunnati waljamaaca ay isku waafaqeen qadiiman wa xadiidan kutubta ictiqaadkana inoogu yaalla oo ah nusuusta kitaabka iyo sunnadu waxay tusayso ayaa xaqa wixii khilaafsan ictiqaadka ahlu sunnahana baatil buu noqonaya baatil ayuu noqonaya sidaa awgeed masaa'ilkan had iyo jeer aynu marayno aqwaasha kala duwan ee firaqa lunsani ay ka leeyihiin dhammaantood waxa weeye waa wada baatil waayo waa mid dariiqii salafka iyo dadkii wanaagsanaa khilaafsan nusuustana waa mid khilaafsan ikhtilaafku hadduu yahay mid waxa weye ikhtilaafu tadaadkaasi hadduu masaa'ilka camaliga ama fiqiga ku saabsan yahayna dee adiladunbaa loo noqonayaa oo qowlka daliilka waafaqsan ayaa waxa weeyaan markaa sax noqonaya qowlka daliilka khilaafsanina qalad buu noqonaya ciddii doontaa ha ku hadasho ama ha tidhaahdo khulaasadu waa intaas weeye wanajtanibu ashuduuda walfurqata walkhilaaf sideedabana waxaa loo yaqaano khilaafku waa shar waa in aada iyo aada laysaga ilaaliyo gaar ahaan marka dadku ay ahlu sunno yihiin dhammaantood towxiidka iyo sunnada ku sugan ikhtilaafka iyo asbaabtiisa waa in aada iyo aada looga fogaado bidcadana waa in aada iyo aada looga fogaado waayo bidcadu iyo bidcaysigu iyagaaba markaa khilaafka waxa weeye keeno oo sabab u ah iyagaa khilaafka wata sunnada iyo itibaacuna ijtimaaca iyo kulanka iyagaa waxa weeyaan markaa wata sidaa awgeed baa muxuu ihi cabdillahi bin mascuud ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum radia allahu canhu ardaa raaca war xaqa raaca oo bidcaysiga iska ilaali waxba ha bidcaysanina faqad kufiitum waa laydinku filaaday waxaa kaloo ihi innaa naqtadii walaa nabtadii wanatabicu walaa nabtadicu walan nadila maa dumna cala alahar aw kama qaala radia allahu canhu waanu ku dayanaynaa salafkii iyo dadkii wanaagsanaa ma bilaabanayno annagu diin cusub waanu raacaynaa bidcaysan mayno mana lumayno intaanu raadka iyo aharka saxda ahaynana lumi mayno marka waa in bidaca iyo waxyaabaha noocaasa la yska ilaaliyo ibnu cumarna waxaa ka soo aroortay inuu yidhi radia allahu canhu waardaah kullu bidcatin dalaalah wa in ra'aaha annaasu xasana bidco weliba waa baadi dadku mid wanaagsan oo qurux badanba ha u arkaane waayahay jamaacada iyo ijtimaacana aada baa laynoogu booriyey labada macnoba waayahy furqada iyo kala tagga iyo amni darrada iyo fawdada iyo waxyaabahaasina had iyo jeer waa wax wada socdo oo aan kala hadhin had iyo jeer haddii tusaale ahaan iminka madaxweynaha laga amar qaadan waayo o lagu baxo fawdaa imanaysa amni daraa imanaysa dhibbaa imanaysa yaa nolosha hagaagi mayso tii adduunye iyo tii diineed midna hagaagi maaya qaala waxay idhaahdeen labada imaam warnaasu dadku mu'minuuna weeye waa kuwa mu'miniina fii axkaamihim axkaamtooday mu'miniin ku yihiin iyo wa mawaariihihim dhaxaladooda walaa yudraa lana garan maayo maa hum waxa ay yihiin cinda allaahi ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa ma muuminiin dhabaa mise ma aha la garan maayo masalada halkan ay noogu sheegeen waxa weeye masale aynu shalayna wax ka soo yar tilmaanayoo dadka waxaa lagula dhaqmayaa waxa weeye sida daahirka ah ee muuqata markaa dadka dee shahaadanaya towxiidkii qiraya tukanaya cibaadaadkii la imanaya axkaamtii waxaa loola dhaqmayaa inay yihiin dad muslimiina wax dee islaamnimadii burinayana aan markaa la iman ahayn dad muslimiina inay yihiin oo mu'miniina ayaa axkaam ahaan markaa loola dhaqayaa saas loola dhaqmayaa saasaa loola mucaamaloonaya ya axkaamta guud hadday tahay dhaxalka hadday tahay guurka hadday tahay waxa weye axkaamta kale saasaa loola dhaqmaya mawaariituna axkaamtaasunbay ka midtoo si gaara ayaa loo sii caddeeyey waayo adilo gaaraa ku soo aroortay in waxa weeye gaalka iyo muslimku aanay isdhex lahayn oo rasuulkeennu wuxuu ihi calayhi asalaatu wassalaam laa yariu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslim xadiidka mutafaq calayhiga muslimku gaalka ma dhexlaayo gaalkuna muslimka dhexli maayo waayahay sidaa awgeed baa qofka daahirkiisu uu islaamnimo iyo iimaan ahaa dee waxa weeye dadka mu'miniinta ah ee uu markaa dhaxalkooda leeya wuu dhexlaya isna hadduu dhinto mu'miniinta kale dhaxalkiisali waxa weeye way dhexlayaan waayahay marka daahirkaasaa lagu soconayaa aharkii cumar ibnu lkhadaab radia allaahu canhu ardaah ee bukhaari wariyeyna shalay waynagii macnihiisa wax ka tilmaanay ee uu lahaa wakhtigii rasuulka dadka waxyigaa lagu qaban jiray laakiin waxyigii dee waa go-ay sidaa awgeed waxaanu idinkula mucaamaloonaynaa wixii nooga kiin muuqda uu lahaa walaa yudraa maa hum cinda allaah dadku ilaahay agtiisa waxay yihiin lama garanayo ya waayo iimaanku wuxuu u qeybsamaa iimaan xukmiya iyo mid xaqiiqiya innagu iimaankaa xukmiga ahun baynu arki karaa laakiin ka xaqiiqiga allahu aclam iimaankiina waxaa ka mid ah weliba qaybaha la-aantii iimaanku aanu asax ahayn waxaa ka mid a qaybo qarsoon soo maa hadde sida tasdiiqi iyo ictiqaadkii iyo arrimo qarsoon baa ka mid a ikhlaaskii iyo ilaahay baa og subxaanahu watacaala innagu qofkani waxaanuu ku hadlayo iyo waxaanuu samaynaya waxaan inooga muuqdun baynu dee waxa weeye xukumi karnaa soo ma sidaa awgeed baa qofka iimaankan aynu uga marakacayna waa iimaanka xukmiga ah waa qof mu'mina xukum ahaan amaa ka xaqiiqiga ah ilaahay unbaa subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan markaa ogaan kara wa amaa xaqiiqatu amrihim falaa yaclamuha ila allah waxaa jiray kuwa munaafiqiin ahoo rasuulka la jooga calayhi asalaatu wasalaam oo mujtamaciyo bulshadii ka mid ahaa oo afka ka muujisan jiray khayrka iyo adimadaba laakiin qalbiga haddana gaalo ka aha oo qaarkood aanu rasuulku ogeyn calayhi الsalaatu wasalaam wmiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wamin ahli اlmadiinati maraduu cala الnifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun been bay sheegeen afka baarkiisun bay ka tahy qalbiga waa ka gaalo soo ma aragtid markaa masaladaasi ayay sheegayaan qaalaa waxay yidhaahdeen labada imaam faman qaala qofka yidhaahda innahu mu'minun innahu isagu mu'minun mu'min weeye xaqan dhab ahaan fa huwa kaasi mubtadicun bidcoolo weeye waman qaala qofka yidhaahda huwa isagu mu'minun mu'min weeye cinda allaahi ilaahay agtiis fa huwa isagu min alkaadibiina kuwa beenta sheegay buu ka mid yahay waman qaala qofka yidhaahda inii anigu mu'minun billaah ilaahay mid rumaysan baan ahay fa huwa musiibun sidii saxda ahayd mid asiibay weeye halkan waxay ku radiyayeen nimanka la yidhaahda murji'ada oo murji'adu waxay leeyihiin iimaanku waa shay keliya shaygaa keliyina waa tasdiiqa waa sida barhkood ay mareen waxaan filayaa carabka waynu soo marina xaggii hore markaynu maraynaye tasdiiqaasina mana yaraado mana bato sidaa awgeed qofka dadka faajirka ah iyo ka cibaadada badan ee wanaagsani waa isku iimaanuun bay leeyihin oo kuwa qaarkood odhan jiray iimaani ka iimaani jibriil iimaankaygu iimaanka jibriil oo kale weeye ama iimaanu sikiiri lfaajiri ka iimaani jibriil ka sirkhaansan ee faajirka ah ee xum iimaankiisu ka jibriil buu la mid yahay subxaana allah soo ma aragtid marka hadduu qofku idhaahdo ana muminun insha allah insha allah mumin baanay hadduu idhaahdana waxay leeyihin hada shaakun fii iimaanihi waa qof iimaankiisa ka shakisan oo caaliba muminba maaha bay leeyihin saxba maaha waa qof iimaankiisii ka shakisan arrintaa ay samaynayaan ay markaa odhanayaan ana muminun xaqan waa taskiyatun linafsi waa naftii oy taskiyeynayaan ilaahayna qofku inuu naftiisa taskiyeeyo wuu diiday flaa tzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa baa ilahay yidhi alam tara ilى aladiina yuzakuuna anfusahum bal ilaahu yuzakii man yashaa walaa yudlamuuna fatila baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed murji'ada iyadoo la radiyayo qofka idhaa mumin xaqan baan mumin ahay waxa weeye waa mubtadic qofka idhaa ilaahay agtiisaan mumin ahayna been buu sheegay waayo iimaanku saynu soo sheegnay shay keliya ma aha xaqiijinta iimaankuna waxyaabo fara badan bay keensanaysaa sidaa awgeed qofku markuu leeyahy ilaahay agtiisaan mu'min ahay dee khas khisaalkii iimaankao dhan baan kulansaday oo layga aqbalay oo waxyaabo fara badan baa soo gelaya dee taana qofku waxa weeye siduu u sheegan karaa qofka laakiin yidhaahda innii mu'minun billaah ilaahay baan rumaysanay anigu qofka yidhaahda oo iimaankii walow yaanan dhammaystirin be laakiin waxbaan ka hayaa kaasi waxa weeye run buu sheegay kolley murji-adana halkanaabuu ku soo wadaayo insha allah wixii markaa faahfaahin ee halkaa ka yar hadhayna waynu sii raacin doonaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk